maxamuud ibraahim isaaq waxa aad joogtaa dalka mexico bal warbixin kooban naga sii safarkiina sababta aad halkaas u tagteen halka aad soo marteen iyo inta soomaali aad tihiin maasha allah aad iyo aad a umahadsanta marka hore magacayga waa maxamuud ibraahim isaaq magacaygaan ku bilaabay niow maxaa la dhihi jira horta dhalinyaro way wadanka joogtad waa dareemi kartaa waxaa la dhihi jiray dhibaato badanaa wadanka ka jirto waxa naga soo wadana wadanka waa dhib alxamdulilah ilaahay hadda meesha aan raac u soconayn meel u dhowaan joognaa oo la dhaho mexico marka safar dheeraan soo galnay dadkana maxaa lihi jiray safaradooda way kala duwan yihiin aniga oo kale hadda waxaan ku jiraa muddo saddex bilood oo kale adi laba bilood iyo bar oo kalean safarta kusoo galay safarteeda soomaliyan kasoo bilaabay latin american imaaday brazil ah brazilan kasoo bilaabay safartii brazil waxaan kasoo raacay diyaarad ilaa xuduudda brazilan tagay beru beru gaariyan kasoo raacay almost saddex beri loo berian gaari soo ranaa beru waan ka tegay oo muqalasiina waxbaan aaden beru waan ka tegay ecuadoraan tagnay adiga waxaan isticmaalaynay inta aan ka tegaynay ilaa colombia xuduudeeda iyo banama waxaan isticmaalaynay gawaari oo basas ah meel la dhaha jirto tuuba la dhaho oo udhexeyso xuduudda banama iyo colombia kadib doomana la raacaa meel jaziirad oo kala duwanaysaa kadib lugaan bilaabnay lugtaas oo aan soconay around shan beri oo kale marka maxaa ligi jira meesha lagu lugaynana meel oo oo halasteeda iska wadato maxamed imise soomaali ayaad safarkaas ku wada socoteen marka imisaad ahaydeen
horta dadka badanaa group group ay isku raacaan aniga groupka ila socday waxaa ahayn kow iyo toban qof laba gabdhaah iyo sagaal wiil
waa gartay marka socdaalkiin halkuu ku wajahan yahay marka waa maraykanka ku socoteen ha kulligeena waxaan wada soconay maraykan waayahay maxaa mexico marka ugu hakateen hadda maxaa dhacay dhibka weyn horta wuxuu mexico ugu hakanay waxa waaye ninkii madaxweynihii maraykanka trump ahaa ayu wuxuu qabsaday anagu ku jirna migrationka mexico ku xiran groupka anakaan isla jirnay kadib wuxuu ilaahay qadaray inuu dhaho toddoba wadan laga baangareeyo ay ku jirto anaka oo soomaali ah ma fahamte waa gartay
midda ugu khasabtay ilaa hadda aan u joogno mexico waa arrintaas arrintaas iyadoo jirto haddana waxaa dhacday sagaashan iyo dhowr soomaali ah in lagu celiyo wadankii welwel kale ay lagu sii abuurtay ma fahamte anigoo dhibkitii aan soo marnay waayo qofkaa qofkii soo maraa meeshaas dareemi karo dhibaatooyin badanaa kala soo kulanay dada dad qaar oo nala socdaa dhintay oo kuwa afrikaan ah saddex iyo laba ah badaan soo galnay horta adduunka waxyaabaha lagu safra dhan oo kusoo safrnay diyaaradaan soo raacnay waa soo lugaynay basaan basaan soo raacnay qaarkeena faransay soo raaceen kadib doonaan soo raacnay wallahi safar marka iska halis waayo laba bilood aan safar kusoo jirnay ma fahan waaya hadda marka aad ila hadlaysid mexico xabsigii waa kasoo baxdeen immigrationkii halkay joogtaan halkay hooyadii ah yaa idinka warqabo sidaad u nooshiin marka
wallahi horta dadka isku mid mahan oo dhalinyarada inta aan ku joogno dadna waa maxaa lihi jiray noloshooda iska hooseyso oo wax ka dambeeya oo wax usoo dira ma lahan dadna waa iska noloshooda iska fiican marka waa dareemi kartaa dhalinyaro oo dhibkii isla soo maray ninkii halkii shilin nin walba shilinka u haysto un qofka kale la cunaa marka waa qolala waxaan ku seexanaa maxaa lihi jiray afar qof shan qof qaarkeena maxaa lihi jiray lugaha dhulka noo yaalaan marka nolosha wallahi meeshaan iska aragta midda kale waxaa noo dheer wadankan aan joogno luuqadiisa ma naqaano sharciga hadda waqtiga labaatankii beri way naga dhacday shalay me daraad waxaa dhacday laba wiil anaka naga mida mid kamid a inuu taleefonka u ka halaabay meel taleefonka lagu hagaajisto geeyey markay taleefonka ugeynina waxay waxay suubiyeen inay handadaan ay damceen lacag waxay ka qaateen soddon dollar oo kala keenay ku dhehen taleefonka waan iisuubinaynaa soddonkana way ka qaateen dagaalayna geliyeen wiil ka mid ah waxay madaxa ugu dhufteen bateri kadib niman kale ugu wacdeen nimankii oo sodomeeyo gaarayo askarta ciidanka wadanka iyakoo fiirsanayo dadka shacabkao meesha taagan a meesha lagu dili gaaray ilaahay wuxuu qadaray wiil labada wiil mid ka mid ah inuu muraayad meesha taalo inuu qaato muraayadii oo dhulku ku jibiyo siday ugu kala cararaan sidau ilaahay kusoo badbaaday wiilkii markii bateriga madaxa loogu dhuftay madaxa ka bararay adiga dhiig yaraa ka imaaday marka arrinteena waa iska saas maxaa lihi jiray wadankan uu iska dhib badan yahay luuqadiisana ma naqaano xoogadiisaa badan meel walaahi halasteeda aan iska joognaa alxamdulilah waayahay maxamed eh, sawiradaad iisoo dirtay waxaa ka muuqata een, idinkoo wata kabaha waaweyn ee biyaha iyo lala maro waa maxay marka meelahaad aad lugeynaysaan oo ii muuqata oo oo togaga ah oo biyuhu ka socdaan maxay yihiin waa meelal oo biyo ah biyaa maro sida webiga oo kale farta jaxdo waaye biyahaas marmara dadkay qaadaan qofkan dabaal aqoonin way qaadaysaa Eh, waxaa la korayaa marmar biyahaas in laga lexdo dartooda bu- dhagaxaana la korayaa oo qooyin dhagaxaantaas waa laga soo dhacaa Eh, s- waa sabiibax way qooyin yihiin dhagaxaantaas eh, biyahaasna waxaan ku lugeynay saddex beri shan berina jungle aan kusoo jirnay wallaahi wax wax laga sheekeyn kara ma ahan hadda haddadan aan kula hadlayo waxaan umalaya inaan ku jiro reer waxaan joognaa oo habeenkii dadka ay ko- maxaa la dhihi jiray ay ku sasaan ma fahante marka eh, meeshaas ma waxaad ugu soo gudbayseen waddan kale mise waa isla magaalada aad joogteen gudaheeda waa colombia xuduudeeda iyo banama banama wadanka duur waaye ha okay xuduuddii aad ka soo gudbayseen waa gartay waayahay eh, Ah.
waxaad sheegtay in donald trump een, amaradii uu soo rogay inay idin saameeyeen maxaa marka hadda idiin qorshaysan waad la socotaa in dalkiina een, madaxweyne cusub uu yeeshay oo shacabku ay jecel yihiin adigu sead u aragtaa doorashada farmaajo maasha allah aad iyo aad ugu farxanay dhammaanteena Eh, anagoo isla joogno habeenkii kulligeena gruubkeena eh, ilaa doorashada ay ka dhaceysay waan soo jeednay Wa- waxaa kaloo dareemi kartaa isku wakti ma nahno waktiga waa kala dambeynaa markay dhacday doorashadan kadib oo ninkan la doortay oo farmaajo ah maasha allah ah, wax- wax- waxay dhacdayba murugtii na haysay oo ahayd safartii wixii dadkii waxaa umalaysaaba inay iloobeen wax ka sheekeeyo Eh, waxaan gaarnay laba beri saddex beri intii maalintii la doortay farmaajo waxaan joognaa inaan ka sheekeeno wadankii soomaaliya iyo doorashadii wixii waa ilooniba arrimihii kale ma fahm waayahay hadda marka gabagabadii maxaa idin qorshaysan ma waxaad rabtaan inaad dib usoo noqotaan oo waddankiina kusoo laabataan mise albaabo kale aad garaacaysaan oo horaad usii soconaysaan maadaama aad sheegteen in maraykankana xilligan aanay suurtagaleen in la galo ah wallaahi horta meesha aan joogno hadda waa xuduud Eh, maraykan oo naga xiran yahay magaaladan caasimada mexico city aan joognaa waxaan tagnay safaaradii canada waxaan maqalnay dowladii canada ninkii wasiirka inuu dhahay eh, inay soo dhaweynayan qaxootigii meesha safaaradda markaan tagnay safaaradda waxaa noola diiday inaan gudubno ilbaabkeeda Eh, gudaha u galno warqadayna siiyeen aan lagu qoraayo magacaaga eh, da-daada meeshaa ka timid dhibka kusoo wada warqadayaan ku qornay iyo adreysi waxaas waan geynay u n h c r officey ku leedahay meesha oo safaaradda canada agteeda u n h c r waan u tagnay waxay ugu dhaheen waxaan ii qaban karno ma lahan marka eh, eh, wa- wadankii eh, safaaraddii canadana wiil wiilasha nala- naga soo horreeyey ka mid ah ah, waxay usoo direen message oo gmailka ay ugu soo direen ay ku dhahayaan laba wado aan kugu qaabili karnaa labada wado oo ah inaad sponsorship qof oo private ah mise group ay usoo diraan mise inay u n h c r ay soo gudbiso u n h c r tina markaan u tagnay waxaan ii qaban karna malaha dhahay qofka ka dadka ka marka waxaan da- waxa- waxaan dareenay in oo dowladda kanada keliya ah ee maanta maxaa la dhihi jiray hadday la soo hadasho safaaradeeda mise wadankan aan joogno u n t ha ahaato wax walba ha ahaadaan hadday la soo hadlaan in wax noola qaban karo hadda wallaahi rajo maanta aan leenahay aan ku dhihi karo rajadaasaan qabnaa ma lahan laakiinse eh, meeshaas inaan ku degdegin oo meeshaan iska joogno aan go-aansana meeshaana maxaa la dhihi jiray dhib aan ku qabnaa waa tii rabbi maxaa la dhihi jiray aan iska sugaynaa alxamdulilah waa waa iska joognaa alxamdulilah waayo kelimadaada ugu dambaysa maxaa marka dadka shacab ku dhegaysana ugu baaqaysaa een, dowladdan cusub oo dhalatana maxaad ugu baaqaysaa naftarkeeda maasha allah horta eh, dowladdan ilaahay noogu dhigay dowladdii oo naga maxaa la dhihi jiray lix iyo labaatankii sano aan soo dhaafnay dhibkii iyo qabiilkii wixii aan ku jirnay dowlad naga baabi'iso oo na ilowsiyo ilaahay noogu dhigo taasaan mar walba ku ducaysanaynaa wadankana wadan barwaaqo ah oo nabad leh ilaahay inuu noogu dhigo midda kale eh, mi- eh, muslimiinta adduunka soomaalida ha ahaato meel walba ay joogaan way dhibaysan yihiin anaka ha ahaadaan kuwa kala ahaadaan ni- waxaan waxaan ilaah ugu baryaynaa in oo soomaalida meel walba ay joogto oo dhibka ilaahay uu ka saaro waana israacdo dadka israaco a wax qaban karo waayo aad baad u mahadsan tahay maxamed ibraahim isaaq oo jooga magaalada mexico ee dalka mexico oo qadka telefoonka ay ugu warramay maxamed mahadsanid